بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol siddeetan iyo labaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى آخر الآية إلهي سبحانه وتعالى markau inoo soo sheegay ribada iyo xaaraam ahaanshaheeda ilaahay inoo soo caddeeyey waxa xumaan iyo foolxumo ay leedahay ribadu maadaama ay tahay wax siyaado ah oo qofka wax la deymiyey la dul saaray ama qofka ribada bixinaya la dul saaray ay tahay dhididkiisii oo la goosanayo ama la nuugayo iyo hilibkiisii oo la qaadanayo wa huwa kasbun khabiidun mar kalena uu yahay kasab iyo shaqo khabiida oo xun yamqutuhu alislaamu wa yuxarimuh islaamkuna uu u caroonayo uuna xarimayo intaa markii laynoo soo sheegay ilaahay halkan wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaalaa qardiga xasanka ama amaahda wanaagsan ayaa laynoo sheegayaa oo aan markaa dulsaar aysan saarnayn amaah la kala qaatay oo qofkii oo qof kale oo walaalkiisa muslima wax amaahiyey wax dulsaar ah oo markaa dul saaranna aysan jirin iyo wax faa'iide ah oo uga soo noqonaysa oo maali ah la'anna haddii qardigii iyo amaahdii lafteedu ay soo jiiddo faa'iide inay qofkii u keento ama xoolo dulsaar iyadii lafteedii lama oggolo kullu qardin jarra nafcan fa huwa riba amaah kasta oo soo jiida qardi kasta oo soo jiida ribo waxa weeyaan qardi kasta iyo amaah kasta oo nafac soo jiida waa ribo taas baa marka laynoo sheegayaa qofku qofka kale inuu wax amaahiyo oo qardi iyo amaahaw siiyo isagoo aan waxba dul saaranaynin waxaa laynoo tilmaamayaa axkaam gaar ku ah xagga deynta iyo xagga tijaarada iyo ganacsiga iyo xagga rahaynta axkaamay gaar u leedahayna waa laynoo tilmaamaya wa kulluhaa duruqun shariifatun litanmiyati almaali wa siyaadati arrimahaas oo dhanna waa duruq iyo waddooyin wanaagsan oo u sugnaatay maalka kobcintiisa iyo maalka siyaadintiisa arrimahaasna waxaa ku dhex jira salaaxu alfardi waalmujtamac qofka keliya salaaxiisa iyo mujtamaca guud ahaan inay wanaagsanaadaan ee ma aha waxaan xaaraamtaa oo ribadaa oo qofka iyo mujtamacaba baabi'inaya kasabkeeduna xaaraamtau yahay aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayatu deyn adwalu aayaati alqur'aani cala alidlaaq weeyaan aayaadka qur'aanka aayadda ugu dheerarka badan weeye cala alidlaaq aayadda ugu dheer weeye qur-aanka aayaddaas waxay tusinaysaa oo laga qaadanayaa sida islaamku u danaynayo arrimaha ikhtisaadiga arrimaha dhaqaalaha sida uu islaamku u danaynayo aayaddii u dheerayd ayaa la daba dhigay aayaadkii ribada aayaddaanoo noo tilmaamaysa ikhtisaadiga wanaagsan iyo arrimaha wanaagsan iyo duruqda wanaagsan oo lagu kala qaadanayo xoolihii qaala allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow ahlu iimaankaayow idaa tadaayantum markaad isdayminaysaan bidaynin dayn markaad isdayminaysaan bimacnaa idaa tacaamaltum bidaynin dayn markaad ku tacaamulaysaan oo aad wax isdayminaysaan ilaa ajelin ajel intii gaa ajelkaasoo musamman la magacaabay aad dayn ku kala qaadanaysaan faktubuuhu daynkaa qora daynkaas aad kala qaadanaysaan waa inuu ajel iyo muddo leeyahay ajelkaasi waa ilaa ajelin musamman waa ajel la magacaabay wey markaas ajelkaas iyadoo la magacaabay deynkii halla qoree misna waa in ajelkaas qoraal lagu sameeyo marka hadal la sheegaayo marmar waxaa loo sheegaa qaab iijaas ah oo gaaban oo la soo koobay oo alfaadu aya dhahay macnaha ku jirana uu ballaaran yahay marmarna waxaa loo sheegaa hadalka alfaadda iyo macnihii inay isla eg yihiin barnan waxaa la isticmaalaa idnaab waxa la yidhaahdo in alfaad badan oo dheer lagu keeno markaas oo la isticmaalo aayaddan marka aad baa waxaa loogu soo celceliyey arrimahaas kelimaadkaas qaab xeel dheer oo idnaab oo bac dheer ayay ku timid marka daynkaas aad muddada ku kala qaadateen faktubuuhu qora arrinkaasi waxa weeyaan irshaadu minhu tacaalaa licibaadihi waa hanuunin ilaahay xaggiis ka timid addoommadiisaha waxaa lagu hanuuninayaa inay qoraan waxyaalahay ku macaamaloodeen oo dayntaada muddada leh si arrintaasi u noqota arrin la xafidsan yahay arrin lagu kalsoon yahay masalan dayntii intay ahayd qadarkeedii wakhtigeedii waxaasoo dhan baa la qorayaa hadhow haddii muddadu dheeraato la halmaami mayo qoraalkii baa loo noqonaya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna qofka daynta qaadanaya iyo midka laga qaadanayo baynakum dhexdiinna kaatibun mid kaatiboo qoraaya ha qoro bilcadlina ha ku qoro si caddaalad ah oo siman waxaa la rabaa mid kaatiba oo caadila kaatibun bilcadli mar hadduu ku qorayo isagiibaa caadil ah kaatib caadilah oo lagu kalsoon yahay kaas oo aan jawr samaynayn labada dhinac midna aan jawr ku samaynayn kaas ha qoro baynakumtaas sida looga cabbiray inuu dhex fadhiisanayo qofkii daynta qaadanayey iyo kii daynta laga qaadanayey markaasow labadaa dhexdoodii ayuu wuxuu qorayaa qoraalkii caddaalad buu ku qorayaa waxaa la diidayaa jawr iyo cadaalad darro jawr iyo cadaalad darro waa maxay masalan wuxuu yidhi ninkaani boqol kun buu igu leeyahay qor markaasuu wuxuu ku dul qoray boqol iyo konton in lagu leeyahay waa cadaalad darro culaysba wuxuu saarayaa qofkii daynta lagu lahaa ama kii kale ayooba xaqiisii markuu yidhi boqol buu igu leeyahay u qor buu wuxuu u qorayaa konton ama wuxuu u qorayaa siddeetan markaasuu ka nusqaaminayaa wuxuu xadgudub buu samaynayaa cadaalad darra ah wuxuu waxa weeyaan xaqiisii baksinayaa qofkii daynta lahaa marna kii lagu lahaa buu culays saaraya walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna kaatibun mid kaatiboo qoraalka yaqaan bilcadli si cadliya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walaa yaaba yowsan diidin kaatibun mid kaatiba oo qoraaya an yaktuba inuu qoro kamaa sidii callamahu allaahu ilaahay u baray inuu qoro wixii la yidhi qor oo meesha la rabay in la qoro inuu qoro yowsan diidin kaa kaatibkaay kamaa siduu u qoro callamahu llaahu ilaahay u baray subxaana wa tacaala ama isagaba ilaahay baa baray kuwaan hadda le wax noo qor waxaaba laga yaabaa inaysan qoraal aqoonin markaasaa waxaa la xusuusinayaa nicmada weyn oo ilaahay addoonkaa siiyey inuu qoraalkii iyo kitaabadii baray sidii hadduu wax qorayana ilaahay u baray ha u qoro qofna yowsan kitaabadii diidin si caddaalada inuu u qoro sidii isagaba ilaahay u baray qaala tacaalaa marka kaa kaatibkaa markii loo yimaado hadduu diido oo yidhaahda waxba idiin qori maayo ama maaragtay idin raaci maayo ama kitaabadii diida taas baa la diidayaa walaa yaaba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falyaktub ha qoro kii wax qorayey qoraalka ha qoro walyumlil hana yeeriyo alladii midkii calayhi dushiisa alxaqu xaqu ahaaday kan xaqa lagu leeyahay kaasi ha yeeriyo kii kaatibka ahaa ha u yeeriyo kii kaatibka ahaa ayuu u yeerinayaa xaq baa lagu leeyahay kii xaqa lagu lahaa baa yeerinaya wuxuu u yeerinayaa kii wax qorayey waxay ka dhigan tahay isagoo qiraal macnaha muqir inuu waxaan qirsanyo lagu leeyahay markaasaa isagii baa leeyahy wuxuu leeyahay hebel waxaad u qordhaa waxaa inugu leeyahay boqol kun ba ugu leeyahay u qor waxaasaan ka qaatay u qor waxaasuu igu leeyahay u qor waxaasoo kalena ugu dar isagii baa afkiisi ka qiranaya oo yeerinaya sidaas buu baa looga qorayaa isagii marka walyumlil waa min alimlaa waa inuu yeeriyo wixiin qofkaani qori lahaa ilaahay wuxuu yidhi walyattaqi allaaha ilaahayna ha ka boqo allah ha ka boqo rabbahu ha ka boqo walyattaqi allaaha allah ha ka boqo rabbahu ah rabbigiis ha ka yaabo rabbulcaalamiin allaha ha ka yaabo wixii lagu leeyahay oo uu yeerinayo yousan waxba nusqaaminin waa tanoo walaa yabkhas yousan nusqaaminin oo baksinin minhu kaa xaggiisa lagu leeyahay shay aa shayna yousan ka baksinin shayna yousan ka nusqaamin baksigaa ha iska ilaali albaksu annaqsu weeyaan taa ha iska ilaali walyattaqi illaaha ilaahay ha ka yaabo allah baa lakeen markaasaa misne rabbahu leeya rabbigiisa abuurtay oo ilaahay barbaariyey allaha isaga walyattaqi allaaha allah ka yaabo baa leeyahay rabbahu waxaa la jemciyey isimkii ilaahay oo allah jeliilka ahaa iyo nactigii wanaagsanaa isfadiisa walyattaqi allaaha allah ha ka yaabo allihii rabbahu rabbigiisa ahaa allaha ha ka boqo allaha ha ka yaabo weeyaan saas baa lagu keen walyattaqi allaaha rabbah ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa in kaana hadduu yahay alladii midka calayhi dushiisa alxaqu xaqu ahaaday kan xaqa lagu leeyahay haddou ahaaday safiihan mid safiiha haddou ahaaday aw daciifa ama daciifou yahay safiih waa maxa kii daynta lagu lahaabaa safiiha caqligiisaa nusqaansan oo waa maxay aw daciif qof mubadirah ama sebi ah sebi ilmo yar ama waa nin duqo ama qof weyn oo sheyba hadduu qof noocaasa yahay oo amase laa yastadiicu aan awoodayn hadduu yahay oo amase laa yastadiicu maba awoodo an yumilla inuu yeeriyo huwa isagu inuu yeeriyo hadduu sida ahaaday fa in kaana aladii calayhi lxaqu hadduu ahaaday safiihan ow daciifan ow kaana ahaaday laa yastadiicu wuxuu ahaaday midaan awoodin an yumilla inuu yeeriyo huwa isagu falyumlil ha yeeriyo weliyuhu weligiisu ha yeeriyo bilcadlina ha ku yeeriyo qofka weligiis kaas safiiha ah iyo midkaa daciifka ah weligoodii baa markaa yeerinaya qofkii weligooda ahaa ayaa yeerinaya qofkaan inuu wax yeeriyo isagii ma awoodo waa kharas afla'aan baa haysa ma hadli karayo ama cujmo weeyaanoo maba garanayo qayimkiisa ama wakiilkiisaa yeerinaya si cadaalada cadaaladdu waa maxay min kayri naqsin ow ziyaada waxa weeyaan nuqsaanna lagu la'aan nuqsaanna la gelin maayo ziyaadana meeshii la saari maayo sidaas midkaas ha sameeyo kaas weligiisa ah ayaa yeerinaya wey falyumlil weliyuhu bilcadl qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wastashhiduu marogeliye shahiidayni laba shahiid oo min rijaalikum raggiinna ka mid a laba nin laba markhaantiya uga markhaanti dhiga markaas wax la qorayo qofna waxa weeye deyntii baa lagu leeyahy wuxuu leeyahy waxaasaa laygu leeyahy halla qor qofna deyntaasu leeyahy waa qofkii xaqa lahaa markhaanti baa loo sii samaynaya laba nin baa markhaanti looga dhigayaa qoraalkan iyo kitaabadan qoraal keliya layska qaadan maayee welibaa labadaas waa inay laba nin oo muslimiina yihiinoo waxaa laga qaadanayaa shahiidayni min rijaalikum idinka raggiinna ah idinka muslimiinay kumtaa muslimiintii bay ku dhacaysaa raggiinna muslimiinta labadaasoo idinka raggiinna muslimiintaa ka mid a labadaas ilaa dadka muslimiintaa ilaahay ka baqaya baa markhaanti looga dhigaya fa in lam yakuunaa haddaysan ahaanin rajulayni laba nin haddii laba nin aan la helinin ama si kaleba looga hawl yarayso fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba dumara idinku filan weyo waxaa kaafinaya ama waxa weeyaan falyashhad rajulun wamra'ataani fa rajulun nin iyo wamra'ataani baa markhaanti looga dhigaya oo miman ah tardowna a ka raallibtihin oo min ashuhadaa'i kuwa shuhadada ee markhaantiga ah waxaa markhaanti kacaya nin iyo laba dumar oo dadka diintooda lagu kalsoon yahay iyo dadka cadaaladooda lagu kalsoon yahay kuwaasaa markhaantigii laga dhigaya nin iyo laba dumara ayaa booskii buuxinaya oo markhaanti noqonaya oo minashuha oo miman ku bayaansan oo ka mid ah tardowna a ka raallitihiin oo min ashuhadaa'i kuwa shuhadada ah kuwaasaa loo dhiibaya kuwaasaa markhaanti looga dhigaya oo la dhahaya labadiinaan dumarka iyo ninkaanow qoraalkan iyo waxaas inaan isku leenno aan kala qorannay ka markhaanti ahaado oo maxaa saa loo samaynaya oo dumarka laba looga dhigay an tadilla makhaafata an tadilla inay dhunto cabsi laga baqayo ixdaahumaa middood inay middood macnaha halmaanto labadii dumarkaa middood inay markhaantigii iyo halmaanto oo fa tudakira marka ay xusuusiso waxaa xusuusinaysa ixdaahumaa middood waa tii wax halmaantay alukhraa tii kalaa xusuusinaysa tii wax halmaantay waxaa markaa xusuusinaysa tii kaloo aan wax halmaamin dumarku waxbay isla sheeg sheegayaan markii maalan middood ay wax halmaanto sidii markhaantiga iyo wixii ahaayeen tii kalea xusuusinaysa laalna waxaa dhici kadha in muddadu fogaato in wakhtigu dheeraado inay gabadhaan wax halmaanto marka laba mar hadday yihiin waa laysku kabayaadoo waxa weeyaan middii wax halmaantay waxaa wax xusuusinaysa midda wax xusuusan waana sababta looga dhigay leanna dumarka waxaa la yidhi dabdigooda ayaa yar oo naqsi ku jira markaasaa waxaa la rabaa in laysku kaabo labadoodu inay ay iskamilaan sidaa darteed wey an tadilla ixdaahumaa oo fa tudakira ixdaahuma alukhraa baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala tii wax halmaantay tii u xusuusnayd baa u sheegaysa war intuu saasay ahayd bay dhahaysaa sidaasay hawshu ahayd waxaasaa la qoray waxaasoo qirtay waxaasaa xoolu haayeen markaasaa tii kalena qofku markuu u halmaamoo la xusuusiyo inuu gartay u badan tahay isaguna sidii inuu ku soo xusuusato qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka an tadilla ixdaahuma makhaafata an tadilla ixdaahuma dhumiddaasi waxa weeye inay halmaanto middood middaas seeraysada wax halmaantay midda weli haysaa xusuusinaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yaabayaysan diidin ashuhadaa'u kuwa shuhadada iyo markhaantigu idaa maa ducuu markii loo yeero idaa ducuu idaa maa ducuu markii loo yeero markhaantigii ay waagii markhaantiga ka ahaayeen markii loogu yeero la yidhaahdo kaalaya markhaanti fura waxaa ogeydeen oo la kala qortay kaalaya caddeeya yaysan markhaantigu diidin oo waxaa loo baahday waxay waagii ogaayeen inay sheegaan waxaa la mid ah markaan hore oo shayga la qorayo ama markhaantiga loo baahan yahay haddii la yidhaahdo kaalaya waxaan markhaanti ka ahaada waxaa inaan kala gadannay ama waxaa inaan kala qaadannay ama waxaa inaan isku leenahay oo dayna kaalaya noo markhaantiga noo qaada oo markhaantigaan xambaara taxamulkii markhaantiga waa la mid iyaduna addihii markhaantiga iyo taxamulkii waa isku mid yaysan diidin walaa yaaba shuhadaa idaa maa ducu oo ay dhahaan annagu tegi mayno yeeli mayno ama haddaan waxaana la siin iyo wixii la mid ay shuruudo kale iyo waxyaalo kale ay shardhistaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tas'amuu haka nooginnina ha ka nooginnina an taktubuuhu inaad qodhaan waxaa kala qaadanaysaan oo aa kala daynsanaysaan oo aa ku tacaamulaysaan inaad qodhaan ha ka nooginnina sagiiran aw kabiiran sagiiran kaana aw kabiiran sagiiran yaa mid yar ahaya ow kabiiran mid weyn ilaa ajali ajalkiis laga gaarayo daynkaa inaad qodhaan ha ka nooginnina sagiiran kaana ahaya mid yar wax yar haddii la kala qaadanayo ow kabiiran ama ha ahaayaa mid weyn qaliilan ow kasiiran wax yar iyo wax badan ilaa ajalihi laga gaarayo macnaha waxaa lagu qorayaa muddadiis ilaa waqti xuluulihi weeye ha ka nooginina inaad qodhaan oo caddaysaan wakhtiga uu xaaloobayo wakhtiga lagu ballamay xilliga laysla qaatay sagiiran ow kabiiran ilaa ajalihi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi daalikum kiinaasaa aqsadu cadaaladnimo badan cinda allaahi ilaahay agtiisa kaasaa cadaaladnimo badan wa aqwamu isagaana toosnaan badan lishahaadati markhaantiga wa adnaa isagaa u dhowaansho badan allaa tartaabuu inaynaan shakin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala daalikum aqsad waxaas aan daalikumtu waa maxay maa amarnaakum bihi waxaan idin amarnay oo min kitaabati dayn dayntii in la qoro ah kaas baa aqsad acdal weeyaan cadaaladnimo badan cinda allah ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala wa aqwamu isagaa u toosnaan badan u sugutahaan badan bimacnaa ahbat isagaa u sugnaansho badan aqwamtu lishahaadati markhaantiga oo markhaantigii war maxaa waagi la qoray warqaddii la qoray keen waagi maxaa markhaanti ka ahayn maxaa ku yaallay maxaa lagu heshiiyey muddadu maxay ahayd alaabtu maxay ahayd wixii baa meeshii laga helaya mar haddii la qoray wa adnaa bimacnaa aqrabu iyadaa u dhowaansho badan allaa tartaabu allaa tashuku inaynaan shakin dayntu intay ahayd qadarkeeda inaynaan shakin ama muddadii inaynaan shakin muddadu ma intaas ahayd mise intaas soo saar warqadda aan fiirinne dayntu ma intaas ahayd mise intaas qoraalka alla soo saar aan fiirinne marka aqsad waxa weeyaan qisdigu waxa weeyaan qaabka markii la hoos dhigo alqisdu markii la yidhahdo waa alcadlu weeyaan waxaa la yidhaahdaa aqsada arajulu ninkii waa cadaalad sameeyey idaa cadala haddii la kor dhigana oo qasdi la yidhaahdo waa aljawr weeyaan alqisdu iyo alqasdu qasada markii la yidhaahdo qasada waa jaara weeyaan waa jawr sameeye wey aayaddii waxaa ku timid wa ama alqaasiduun kuwa qaasidiintaa fa kaanuu lijahannama xadabaa saasay ku timi marka waa adnaa iyadaa u dhowaansho badan allaa tartaabu inaynaan shakin iyadaa u dhowaansho badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala daalikum aqsadu cinda allaahi wa aqwamu lishahaadati wa adnaa allaa tartaabu ilaa an takuuna inay tahay mooyaane tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo xaadirataan xaadira ah oo joogta taasoo tudiiruunahaa aa wareejinaysaan baynakum dhexdiin ilaa waxaa laga soo reeba beecaas iyo mucaamaladaas iyo tacaamulkaas inuu yahay mooye ilaa an takuuna inay tahay mooyaane tijaaratan xaadirata mucaamaladii inay tahay beec xaadira oo yadan biyadan wixii la kala qaadanayo qof baa qof shay ka gadanayo kanna wixii buu bixinaya lacagtii kanna shaygii buu qaadanaya waa la kala qaadanaya inay sidaa tahay mooyaane oo haddii shay la kala gadanayo inaan waxaa kala gadannadoo kala qaadannay in wax la qoro ilaa waxbaba layskuma lehee falaysa calaykum junaaxun baa taa ilaah yidhi wax dembiya dushiinna ma ahaanin allaa taktubuuhaa inaynaan qorin wax ba'siya iyo wax dembiya iyo wax dhiba dushiinna ma ahaanin leanna wixii laga baqayo meesha waa ka bixin wax la halmaamayo iyo wax hadhowti meesha imaanayay ma jiraan ilaa an takuuna tijaaratan xaadiratan ilaa an takuuna inay tahay mucaamaladii iyo beecii meesha ka dhacay mucaamaladaas inay tahay mooyaane tijaaratan tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadira ah oo yadan biyaddin wixii lagu kala qaadanayo famankiina maqbuudiho labadii qof ay kala qaadanayaan oo falaysa calaykum dushiinna ma aha nin junaaxun wax dembi ah allaa taktubuuhaa inaydnaan qorin taa waxba idinkama haysaan markaas markaa qoraalkii waxba loogama baahna wey wax dushiinna culaysa ma saarno ilaahay sidaasuu yidhi subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waashhiduu markhaanti keliya markhaanti geliya idaa tabaayactum markaad baayactamaysaan wax kala beecsanaysaan taasna waxa weeyaan sidaas sameey xaqaas waxaa kala qaadanaysaan beecaas markhaanti u yeela dayn baa la kala qaadanaya beec baa meeshii dhacaya si a hadhow looga fogaado muran iyo dood iyo iskhilaaf iyo arrintu maxay ahaan lahayd waxaa la samaynayaa waxaad samaysaan marka horeba markhaanti u sameey wa ashhiduu idaa tabaayactum baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala beeca kow doona ha noqdo beec naajisa ha ahaado ama beec haddou doono deyna ha noqdo oo aan wixii la bixinaynin kow doona ha noqdo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun macnayaal badan baa kuugu jira walaa yudaara lama dhibo oo yaan la dhibin looga jeeda kaatibun mid qoraa ah walaa shahiidun iyo mid markhaantiya taa waa macni walaa yudaara yuusan dhibin kaatibun walaa shahiidun kan wax qoraya isagu yuusan wax dhibin midka markhaantigaana yuusan wax dhibin oo iyaduna macno kale ah qofka saaxibulxaqa yuusan dhibin qolada wax qoraysa iyo kuwa markhaantiga ah amaba waxa weeyaan kii kaatibka ahaa laftiisii iyo kii shahiidka ahaa markii loo baahdo yaysan iyagii laftoodii aysan wax dhibin lama dhibo kaatibun iyo walaa shahiidun wa in tafcaluu haddaad samaysaan waxa laydinka reebayna fa innahu kaasi fusuuqun daaca kabax weeye oo bikum idinka idinku sugan fa innahu midkaasi fusuuqun waa daaca kabax iyo fisqi oo bikum idinka idinku sugan baa ilahi leeya subxaana wa tacaala ilaahay daacadiisa a ka baxdeen waataquu llaha ilaahay ka yaaba wa yucallimukum allaahu ilaahayna markaa waa idin baraya ilaahay ka baqa ilaahay muraaqabeeya ilaahay markaa wuxuu idin siinayaa cilmi naafica wa yucallimukum allah ilaahayna waa idin barayaa cilmi buu idin baraya cilmigaasoo alladii bihi ay ku sugan tahay sacaadatu daarayn labada daarood liibaantooda wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaanti caliim ilaahay mid ku caalima weeye caliiman mid ku ogaal badan weeye masaalixda addoommada arrimaha ciribtooda waxaasoo dhan ilaahay caliim buu ku yahay falaa yakfaa calayhi shayun min alashyaa shay ashyaada ka mida ilaahay kama qarsoona subxaanahu wa tacaala cilmigu marka waxaa la yidhi waa laba nooc mid kasbiyah iyo mid wahbiyah midkaa kasbigaayi waxa uu ku xasilayaa qofku inuu dadaalo inuu mudaakaro sameeyo inuu raacdo inuu cilmigii dalbo cilmiga labaadoo la dunigaana dariiqiisu waxa weeyaan ilaahay cabsidiisa fa dariiquhu taqwa allah waxa weeyan ilaahay cabsidiisa iyo walcamalu saalix ilaahay camal saalix inuu qofku la yimaado ilaahayna ka cabsado waa midka ilaahay ku leeyahay waataquu llaha wa yucallimukum allahu waxaa lagu magacaabaa cilmigaas alcilmu laduni baa la yidhaahdaa waa cilmiga la yidhi wacallamnaahu min ladunna cilmaa wa huwa alcilmu naafic waa cilmiga naaficaada ilaahay u hibeeyo yahabahu allahu liman yashaau min cibaadih liman shaaa min cibaadihi almuttaqiin ciddou doono addoommadiisa muttaqiinta ka mida ayaa ilaahay u hibeeyaa oo siiyaa ilaahay haynoo hibeeyey subxaanahu wa tacaala imaamu shaafici cilmigu ishaariye weeyo shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdi fa arshadanii ilaa tarkil macaasi shiikhiisii wakiic ahaa buukash wuxuu yidhi baan u sheegtay xifdigayga xumaantiisoo macsiyada inaan ka tago ayuu igu hanuuniyey wa akhbaranii bianna alcilma nuurun wuxuu ii warramay shiikhii wakiic ahaa cilmigu inuu nuur yahay wa nuurullaahi laa yuhdaa licaasi nuurka ilaahayna laguma hanuuniye qof caasiya marka qofka cilmiga la duniga ah waa inuu qof ilaahay ka baqaya yahay camal saalixa la yimaado ilaahay baa markaa ku mannaysanaya subxaanahu wa tacaala darsigeenna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab